جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe mas-uuliyiin ka tirsan dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa sheegay in boqolaal ka mida maleeshiyaadka baangarafta danab ay isaga carareen saldhigyo ku yaala soomaaliya kadib markii ay soo wajahday dhaqaale xumi baahsan mas-uuliyiin iyo culumowdiin ayaa ka qayb galay munaasabad dowro loogu soo gebagabeynayo wulaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga maamulka islaamiga degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa tartan qur-aan akhrisa u qabtay madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaas dowladda silibiyadda ee kenya ayaa sheegtay inay waddo qorshe ay ku heshiisiinaysa xasan gurguurta iyo axmed madoobe oo bilihii lasoo dhaafay uu ka dhexeeyey khilaaf dagaal sababay haweenka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa isniin siddeed iyo tobanka shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe gabaldhicii shalay waxay dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiintu ay ka dhaceen duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaana dagaalkaasi lagu jebiyey murtadiinta laguna gaarsiiyey khasaare xooggan dagaallo maalmihii lasoo dhaafay duleedka balcad ka dhacay waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ugu yaraan konton iyo siddeed isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiinna mas-uuliyiin ka tirsan dowladda silibiyadda ee maraykanka ayaa sheegtay in boqolaal ka mida maleeshiyaadka baangarafta danab ay isaga carareen saldhigyo ku yaala soomaaliya kadib markii ay soo wajahday dhaqaale xumi baahsan nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya tallaabadii ay xukuumadda cusub ee donald trump ku hakisay dhammaan dhaqaalihii ay siin jirtay dalalka dibadda ayaa la sheegay inay saameyn ballaaran ku yeelatay mashruuca shahladiriirka ah ee loo yaqaano alxarbu cala al irhaab ama argagixisla diriirka wargeeska washington post ee ka soo baxa dalka maraykanka oo soo xiganaya mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa sheegay in tallaabada lagu hakiyey lacagihii uu maraykanku siin jiray dowladaha dawaaqidda caalamka islaamka iyo kuwa gaalada afrikaanta ah uu hoos u dhigay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta caalamka mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa u sheegay wargeyska in barnaamijyada ka hortaga waxa loogu yeero argagixisada uu halis gelinayo waxa uu ugu yeeray amniga qaranka maraykanka isagoo xusay in lacagaha la hakiyey ay khatar ku yihiin maraykanka xulafadiisa caalamiga ah saraakiil amerikaan ayaa sidoo kale carbaabay in joojinta barnaamijyada kaalmada dibadda ee maraykanka ay si xun u saameynayso la dagaalanka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee soomaaliya iyo xakameynta awoodda alqaacida mandiqada saaxilka galbeedka afrika oo loola jeedo jamaacada nusratul islaam walmuslimiin xubno ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga oo horboodayay xamlada ashaaladirirka ah ee ka dhanka ah muslimiinta soomaaliya ayaa maamulka trump ugu baaqaya inuu dib u eegis ku sameeyo go-aankii uu dhaqaalaha uga jartay kooxda ardada soomaaliya taasoo taageerada shisheeye ku tiirsan ku dhowaad labaatan sano oo xiriir ah mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda difaaca ee dowladda kaafirada maraykanka ayaa u sheegay washington post in hakinta qarashka ay khatar gelisay boqolaal askari oo maraykan ah oo ku sugan soomaaliya sida uu hadalka u dhigay sarkaalkan amerikaanka ah ayaa cadeymihiisa ku xoojiyey in afar boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka baangarafta kooxda riddada ee maraykan ku tababaray ay isaga tageen ama ay isaga carareen saldhig tababar oo uu maraykanku ku leeyahay koonfurta soomaaliya sababo la xiriira iyagoo aan helin sahaydii ay maraykanka ka heli jireen oo la hakiyey sidoo kale shaqaale qandaraaslayaal ah oo isugu jira ajaanibi soomaali ayaa si deg deg a uga baxay saldhigyada ciidamada maraykanka soomaaliya sababo la xiriira joojinta lacagihii ka imaan jiray dhanka washington saliibiga donald trump saacado kadib markii uu xilka la wareegay bishii hore wuxuu hakiyey barnaamijyada taageerada dibadda ee dowladda kaafiradda maraykanka bixiso muddo sagaashan maalmood ah wuxuuna saxiixay amar fulineed oo sheegayay lacagaha faraha badan ee ay dibadda ku bixiyaan uusan wax faa'iido ah u hayn maraykanka kumanaan maleeshiyaad murtadiin soomaali ah oo maraykanka uu ku tababaray saldhigga beledoogle ayaa hadda meel cidlaha ku soo dhacay kadib markii ay waayeen dhaqaalihii ay ka heli jireen saliibiyiinta maraykanka waad mahadsan tahay abushayba mas-uuliyiin iyo culamo udiin ayaa ka qayb galay munaasabad dowlad loogu soo gebagabeynayo wulaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga warbixintan waxaa inoo haya cabdiwahaab maxamed bukhaari munaasabadii gebagabada dufcaddii labaad ee dowladii saxaabigii jaliilka ahaa ee mucaawiya ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu loona qabtay qaar ka mid ah wulaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah taas oo abaabulkeeda iyo hal abuurkeeda u lahaa sheekh maxamed mire jaamac taqabbalahu allaah dadkii munaasabadda lagu soo marti qaaday ee kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah hadafkay xarakadu ka leedahay inay dowlo qabato wilaadana u qabato waxaa laga cararhayaa ama aan rabnaa inaanaan ku dhamoomin axaadiidii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu allow saacadda qiyaama goormay dhace kaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyadda iyo amarka iyo madaxtinimada iyo wilaadda dadaan ehelayn haddii loo tiiriyo saacaddaasay dhici doontaa haddii marka wilaaddii tahyiil aan lagu samaynin oon aqoonti kor loo soo qaadin taas ayna qabsanaysa qiyaamadii baa taagan ka carar laga cararahayo yaa la rabaa inayn nagu dhicin idaa usnida alamru ilaa kayri ahli waa hadaf culimmadii xafladdan sida heerka sare ah loo soo abaabulay ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh jaamac cabdisalaan oo diiradda saaray ciwaan muhiim u ah qof kasta oo muslim ah kaas oo ah athabaat cala alxaq in xaqa lagu sugnaado xaqa oo lagu sugnaado ilahi wuxuuna leeya wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduum shay-a marka samirka waaba garano waa naqaani waxaan rabaa laba noqdo oo lagu helo tamkiinka iyo nasriga ama thabaat cala alxaqi mid waaba la sheego waa sabir midda labaadna waa alyaqiin alyaqiin yaqiintaan rabaa marka waxay dhaheen aan dul istaago iyo meelaha ay gelayso oo sida gaarka ah sida gaarka ah in loo tarkiisiyo ay laga maarmaan tahay mas-uuliyiintii mujaahidiinta ee munaasabadii gebagabada dowladii loo soo xiray qaar ka mid ah wilaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ikhwat alacizaa waxaan u fadhinaa dowladii loogu magacdaray saxaabigii jaliilkaa mucaawiya bin abi sufyaan qaybteedii labaad ayaa maanta u fadhinaa xafladii khatimka ahayd ilaahay ayaan nooga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala bacda daalika anigu waxaan rabay kelmadeyda insha allahu tacaala labadii aayadood ee hadda aan soo akrinayay ee aada garanaysaan aayadii hore culimmadu waxay dhahaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kula hadlayaa dadka wulaati lamriga ilaahay talada ugu dhibay ilaahayna wuxuu inagu farayaa oo dadkaas uu farayaa laba arrimood oo muhim ah ammaanada inay gutaan ayaa ugu horreysa waxaa tihiin dad mas-uuliyiin ah oo gobolladii dalka wilaayaadka laga soo xulay wakhtina la geliyo wax la baray ammaanaadkii iyo mas-uuliyadda aad haysaan inaad gudataan yaanana walan idiin dardaarmayaa sida ilaahayba subxaana wa tacaala inoo dardaarmay in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha talabaad ee ayadda ilaahay nagula hadlayo waxaa weeye waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ummadayaan maamulnaa waan kala xukunaa waxaana laga doonayaa marka insha allahu tacaala markaan wax kale xukumayno inaan ummadda u cadaalad samayn labada arrimoodna waa laba rukni oo adag oo ay ku taagan tahay dowladnimadeenna ay ku taagan tahay islaamku uu ku taaganya weeye dowladan loo soo xiray qaar ka mid ah wilaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa noqonaysa dufcaddii labaad ee sidan oo kale dowra loogu soo xiro taas oo ka dhigan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan xafiiska siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ah uu markan diiradda saarayo tayeynta wilaadda degmooyinka kuwaas oo ah mas-uuliyiinta rasmiga ah ee u dhexeeya bulshada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid bukhaari maamulka islaamiga degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa tartan qur-aan akhrisa u qabtay madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن ومن في الأرض إلا إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون waa musaabaqo heerkeedu sarreeyey islamarkaana dhex martay ku dhowaad boqol arday oo ka kala yimid madaarista qur-aanka kariimka ah deegaanka biyoley iyo tulooyinka hoos yimaada kadib munaasabad ka dhacday masjidka jaamic ah ee deegaankaasi tartanka oo socday muddo ku dhow isbuuc ayaa ardaydu waxay ku tartamayeen shan iyo tobanka jus tobanka jus iyo shanta jus ee qur-aanka kariimka waxaana ardaydii kaalimo hore gashay loo sameeyey abaalmarino lacageed oo dhiiragelin ah sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimaa udiinka wilaayada ayaa madasha kelimadan ka jeediyey kiikan dawaay baa laan fadhaya munaasaba ee qur-aanka ilaahay la kaweynayo subxaana wa tacaala kalaamka ilaahay la kaweynayo bantan laan fadhi macan weynayowjenime barashadiis iyo camaljay laka dhagamo qur-aanka oonaan lafdiyay la barado macnaajay la barado oon laka dhagamo yaa weynayowje kamid ah taan haddantan fadhiyno oo tartanka laka tartamahayona waa weynayowka ilaahay kitaabje la weynayow subxaana wa tacaala marka kitaabkan ilaahay waa kitaab ilaahay nin dejiyey kitaab way buu ahaa nuur ah kitaab bishaaraan ah kitaab dadka hanuuniyow waddada toosan ilaahay meeleh subxaana wa tacaala ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam wayubashiru almu'miniina aladiina yacmaluuna alصaalixaati ana lahum ajran kabiira qur-aanka kan ah waaba dadka hanuuniyey waddada toosanaanta badan iyo dadka hanuuniye ee waa in aan bashaareeyay dadka mu'miniinta ee camalka wanaagsan suubiyow inayu leyn ajar weynin badan leyn kitaabka marka lanka akhriyow ilaahay aroos qiimi kaley lanka ka dhagamow ilaahay aroos qiimi kaley intaasi kadib waxaa dhankooda kalimad la siiyey qaar ka mid ah waalidiinta waxayna u mahadceliyeen macalimiinta soo saaray ubadkooda ah iyo maamulka islaamiga ah salaanka bacda ilaahay mahaduskulle alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahaga nicmadan hanu waafajiyey diintii laka tartamayo musaabaqadan lakusuubiyayo ummadii deegaankii dhon han islija haysatay horta taas farxad weyn ah ilaahay ka mahadsan macalimiinta juhdigan biyeenayoon ardaydan sahan saarano arday umi e antoon ha la mareynayoon juhdigan ha kubiyan yoona mahadsanyin way walyar la dardaarmay dadka anna afkajo ku hadalahayo waalidiintii e runtii macalimiinta ardadan hoobah ku dadaalan waylan baahanyayoon inti ciddiku ku dadaalan ardayda inagu waalidka muraaqibeeyo fiiriyo hooy wal akhri ero waalidiintiyoona la socdan yeelan baahanyi ilaahay ka mahadsan kulunkun ilaahay ka mahadsan tuma bacdasha walaayadi macallimiintan ha ka dadaalay kulunkan hatana nin ka dadaaliya ka mahadsan tuma bacdasha waalidiinti ha dadaalan macallimiinti ha dadaalan ka mahadsan warka daqiiqad daqiiqad layla siiyahay ahaan insha allahu anin intaa ka gebagabaaye waxaa dhowaan tartan noocan ah uu ka dhacay magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada bakool waxaana maalmaha soo aadan lagu wadaa inay tartamaan ardayda deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada tiyeglow mahadsanid cabdiqani dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa sheegtay inay waddo qorshe ay ku heshiisiinayso xasan gurguurta iyo axmed madoobe oo bilihii lasoo dhaafay uu ka dhexeeyey khilaaf dagaal sababay yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya wasiirka deegaanka ee dowladda kenya aadan bare ducaale oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ridada ee jubbaland aadan bare ducaale ayaa shaaca ka qaaday in dowladda kenya ay waddo dadaallo ay ku dhexdhexaadinayso axmed madoobe iyo xasan gargurte taasoo uu sheegay in waawaantaasi meel fiican ay hadda u marayso wasiirka deegaanka kenya murtad aadan bare ducaale ayaa mar wax laga weydiiyey safarkii uu dhowaan kenya ku tegay axmed madoobe ku tilmaamay inuu qeyb ka ahaa heshiiska ay waddo dowladda kenya wuxuuna intaasi raaciyey in axmed madoobe ay iyagu u yeereen
arrinka jubbaland iyo soomaalida soomaaliya waa in lagu xaliyo arrin diblomaatiga waxay ka mid tahay diblomaasiga la wade wadahadal buu ahaa diblomaasi diblomaasi uu ahaa madaxweyne xasan madaxweyne xasan madaxweyne xasan madaxweyne ruto madaxweynaha jubbaland imaatisi waxaan ku dii waxay ka mid ahayd qayb ka mid ahayd inay laga tashado arrinkaas sidii lagu xaliyo diplomatically welina hadda jaamid way furanta meesha warka u gaaro waan doontaa waan waan baa socotaa anaga waxaa ku dhahay mowqifka annaga arusha lagu sheegay annaga waxaan ka dambeynaa dowladda federaalka ee soomaaliya bs dowladdaas ayaa yaan la simannahay muhiimadda anada waxaa weeyo inay nabadgelyada security-ga soomaaliya dadka soomaaliya u dhashay dadka ajnabiga ngos ka shaqeeyaan xuduudka annaga annagoo mid ah oo walaal ah oo dowladda federaalka ee dowladda kenya ay horseed u yihiin dowladaha federaalkana ay naga dambeeyaan inay nabadgelyada security-ga soomaaliya ee kenya la xaliyo hadalka ka soo yeeray aadan bare ducaale ayaa imaanaya xilli dowladda kenya kal hore lagu eedeeyey inay gacansaar dhow la yeelatay axmed madoobe oo ah madaxa maamulka riddada ee jubbaland kaasi oo mar waliba oo ay isqabtaan hoggaan kasta oo riddada ah oo yimaada garab taageera ka hela dowladda kenya arrintaani waxay sidoo kale kusoo beegmaysaa xilli dowladda riddada ee xasan garguurti ay ku fashilantay isku dayo isugu jira mid militari iyo mid siyaasadeed oo ay ku qaaday axmed madoobe oo si weyn uga soo horjeeda hadda qorshaha doorashooyinka ee xasan garguurte uu wato waad mahadsan tahay yaasir ugu dambeyntiina haweenka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas mar kale warbixintan waxaa inoo hayay cabdiqani maxamed haweenka muslimaadka ee wax ka barta maraakiista diiniga ah ee ka furan degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira fuuramaha hore ee wilaayadaasi munaasabad ka dhacday degmadaasi ayna kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayay haweenku ku wareejiyeen hadiyado qaali ah xilli bisha barakaysan ee ramadaan ay maalmo qura ka dhiman tahay waa kuwan haweenka muslimaadka oo sharaxaadka bixinaya hadiyadaha ay wareejiyeen iyagoona fariimo dhaxalgala hawada u mariyey geesyada mujaahidiinta ee cadowga allaah kula sabartamaya furmaha hore ee wilaayaadka islaamiga maanta waxaan halkan ku soo wareejinnay soddon iyo saddex loor oo buskud ah soddon kaartoon oo timir ah iyo kun iyo laba boqol oo doolsho ah waxaa kalaa u sii dheer boqol xaboo caagada daahaaran waxaa kalaa ku sii dheer kitaabka xisnul muslimka iyo xergihii lagu soo xirxiri lahay gaalada n halkan waxaan fariin ugu dirayaa murtadiinta waxaan leeyahay murtadiinyey diinta ilaahay waa ka ridoodeen laakiinse inshaa allah rag baa idin taagan murtadiinay waxaan idin leeyahay mactableedu gaalada haddaad macooda tihiin mindidan qoortiinay saaran tahay murtadka dhiiggiisana inuu mawax yahay muranka ma taagno walaalaheenna muslimiinta bay mugdiga ku mireen mujaahidiinay waxaan leeyahay murtadkaad aragtaan madaxa ka jira allah baa maciinaya annagoo gabdhaha muslimaadka ah oo ku nool maxaafadatul jamaama gobolka jubbada hoose oo maanta maxay tahay hadiyo kala nooca aan ku bixinayo jihaadka ilaahay baa ku mahadsan agooddaas annaga malihin allah raxmaanka ayaa noo qadaray ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu rabbi raxmaanka annaga aqbalo uu noo saaro miisaanka xasanaad oo kuwa istutus iyo riyaa ilaahay ka ilaaliya inuu naga dhigo waxaan leeyahay walaalaheenna mujaahidiinta ah oo nimcadan iyo barwaaqadan iyo bashbashkan oo dhiigooda iyo nafsadooda ay ku imaadaan waxaan leenahay jasaakumullaahu khayr annaguna gabdhihiinna baan nahay hooyooyinkiina baan nahay insha allah waana ina garab taaganna haween iyo maalin sidaa iniga junti juhda iniigu bixin leen ayaan ku fikiraynaa insha allahu gabdhahan dhaaminkaan bixiyey oo lagu dhalaalaayo dhalantaada yaaysan naga noqonin ishay dhammaanaayo gaalada dharbaxshay u tahay iyo dhiil colaadade dhabada jihaadkana hadduu dheelinoo yahaye waa inaan dhexda dhuujisannoo dheefta bixinaaye haddii aanu nahay gabdhaha ku nool wilaayooyinka islaamiga ah ee xarakada maamusho kuna maamusho kitaabka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayi wasalam waxaan idinla garab taaganahay hiil iyo hoo intaba mujaahidiinta geesiyaalka ah ee ka dagaalamaya bariga afrika waxaan leeyahay sii wada jihaadkiina aad kula xisaabtamaysaan cadowga horarka ku ah diinta islaamka iskuna soo bahaysta inay baabi'iyaan diinta iyo dadka ehelkuwa ah diinta raba inay dumiyaan nuurka ilaahey waxaan kaloo leeyahay mujaahidiinta sii socda waddadan ku sii socda sabra kuna sawartama cadowga sugnaada alla ayaa maciina ah waana mowlihiinna alle alla waa u gargaaraa mu'miniinta meel kasta ay joogaan haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada jubbada hoose ayaa sanad weliba hadayaad caynkan ah ku wareejaya ciidamada mujaahidiinta waana mid ka mid ah kaalimaha haweenka muslimaadka kaga aadan la dagaalanka cadowga saliibiga ah iyo murtadiinta ah aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu